بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى والليان قصة أن كهدل الدون وحوي قصة كسابسيسا هاروت يا ماروت qisadan waxay kusoo aroortay suurat albaqara suuradda labaad ee qur-aanka kariimka allah uu kaga waramayo aayadda boqol iyo labaad ee uu leeyay watabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki suleymaan yahuuddii waxa ay raacday wixii maa tatlu shayaatiinu waxa ay shayaatiintu akrinaysay ama ay dhigaysay ayay raacday qisadan waxay ka bilaabantay yahuudi degeneyd magaalada madiina ayaa nebiga ayay u yimaadeen calayhi assalaam waxay maqleen yahuuddu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo sulaymaan ku tilmaamay in uu ahaa nebi yahuudda agteedana sulaymaan nebi muu ahayn oo way caayi jireen oo mulkigiisii iyo hantidii iyo xoolihii uu allah uu siiyeyna waxay ku tilmaameen oo u nisbeeyeen inay ahayd sixir iyo shayaatiin iyo jiman iyo caraafaad iyo falalow inay ahayd walciyaadu billah arrintaasina waxa ay kasoo jeedaa waqtigii nebi suleymaan calayhi salaam waxa uu lahaa nin la odhan jiray asif ibnu barkhiya ninka kan wuxuu qori jiray waxyiga nebi suleymaan calayhi salaam marka kitaabkiisa nebi suleymaan waxay uu qabtay camalkiisii ayuu qori jiray markii uu nebi suleymaan calayhi salaam uu geeriyoodayna kitaabkii ama kutubtii uu qori jiray waxaa lagu aasay ayayna leeyihiin dhul kursigii nebi suleymaan calayhi salaam markii uu geeriyooday markaa nebi suleymaan calayhi salaam ayaa shayaadiintii timi shayaadiintii baa kasoo saartay marka kutubtii la qoray ee nebi suleymaan laga dhaxlay ayay shayaadiintii waxa ay ku dartay oo gacmahoodii ay ka keeneen sixir kelmado sixir ah iyo asaatiir hantidii nebi suleymaan iyo mulkigiisiina waxay u nisbeeyeen in uu ahaa mid shaytaan iyo fal iyo sixir inuu adeegsan jiray nebi suleymaan walciyaadu billah waa arrin been ah oo been abuurad ah oo aan sal iyo raatoona aan lahayn laakiin shayaadiintu waxay doonaysay in ay ku lumiso dadka haystay diintii nebi muuse calayhi salaam dadkiina waxa ay bartay shayaadiintii oo ay ku akhriday sixirka ka waayo waqtiga shayaadiintu samada ayay fuuli jireen intay istay isfuulfuulaan dabadeedna waxbay soo dhegaysan jireen cod ayay kasoo maqli jireen samada waa la ogolaa intii aanu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aanu dhalanin ayay ahayd ka hor waa la ogolaa markaa lama samada xoraaso weyn iyo sidii nebi maxamed sala allahu alay wasalam markuu dhashay loo ilaaliyey looma ilaalinin waqtiga marka way dhegaysan jireen markay dhegaystaan hal kelmad oo sax ah ayay heli jireen waxay ku dari jireen halkii kelmad sagaal iyo sagaashan kaloo beena deetana waxa caan noqotay oo dadka dhexdooda ku faaftay inay shayaatiinta iyo jinkuba ay yihiin dad qeybka yaqaan ama mustaqbalka waxa dhacaya inay garanayaan marka allah wuu imtixaamay oo waxau ku imtixaamay nebi suleymaan calayhi salaam markii uu geeriyoonayay wuxuu ku geeriyooday ushiisa isagoo ku tiirsan markaa muddo ayuu taagnaa isagoo geeriyooday oo naftiisiiba la oobsaday markii ay ushiisii ay xayawaan yar uu cunay daabad yari ay cuntay ee uu nebi suleymaan calayhi salaam uu dhulku ku dhacay ayaa la ogaaday inuu nebi suleymaan calayhi salaam u geeriyooday marka waxaa caddaatay in aanay shayaadiintu aanay qeybka waxba ka ogeyn sababtoo ah hadday ogaan lahaayeen inuu nebi suleymaan calayhi salaam uu dhintay maysii cadibnaan lahayn oo dhismihii ay wadeen maysan dhisi lahayn calaa kulli xaal nebi suleymaan markii uu dhintay shayaadiintii kutubtii asaadiirtaas iyo sixirkaas ayay ku qortay dadkii reer yahuudeedna waxaas ayaa lagu dhex faafiyey oo layidhi mulkigii nebi suleymaan waxau ahaa sixir iyo fal iyo caraafe iyo kahano iyo wixii la midka ah marka yahuudi deganayd magaalada madiine markii ay maqashay nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam oo nebi sulaymaan ku sheegaya nebi ayay yidhaahdeen sulaymaan sixirool buu ahaa ee muusan ahayn nebi allah baa markaa soo dejiyey wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu nebi sulaymaan isagu ma uusan gaaloobin ee waxaa gaaloobay shayaadiintii oo dadka barayay sixirka sidoo kale laba malag ayaa yahuudda ay yidhaahdeen ayaa sixirka dadka baray oo ahaa jibriil iyo mika-iil ayay dhaheen cadow ayay u arkayeen oo waxay u nisbayn jireen in uu halaagay ummado badan oo reer banu israaeil ka mid a marka allah subxaana wa tacaala aayadaha kasii horeeya aayadan boqol iyo labaad ayuu ku sheegayaa man kana caduwa lilahi wamalaa'ikatihi warusulihi wajibriila wamikaala faina allaha caduwu lilkaafiriin ciddaa cadowga la ah allah iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo jibriil iyo mika-iil cidda cadowga la ah ilaahayna col ayuu leeyahay gaalada markaa nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam jibriil iyo mika-iil beri wuu beri yeelay sixirna shaqo kumaysan lahayn ayuu yidhi sulaymaanna sixir shaqo kumu lahayn ee shayaadiinta ayaa ahayd kuwii gaaloobay waxaa la sheegaa markaa qisooyin qiso halkan lasoo arooriyaa la yidhaahdo laba malag ayaa lagu soo dejiyay dhulka baabil dhulka baabil waa wadankan ciraaq waa waqtiyadii hore waxaa la odhan jiray haruut iyo maruut dabadeedna waxaa loo sameeyey shahwada dadka bini aadamka ku jirta adduunye jacaylka markaa gabadh ayaa fitnaysay ayay ayaa la yidhi gabadhii markii ay fitnaysay waxay ka qaadatay magaca al ism al acdam magaca weyn ee ay malaa-igtu ku fulayeen samada labadii malaa-ig maadaama ay macsi la yimaadeen waa la cadibay waxay kala doorteen in aakhiro la cadibo iyo in adduunyada lagu cadibo waxay doorteen in adduunyada lagu cadibo gabadhiina waa la nasakhay oyadu markii ay cirka maraysay ayaa loo nasakhay cowkabkan zuhra la dhahda venus ama meerahan venus venus la dhahdo oo dhulka ah meeraha labaad ee dhulka ee kasoo sokeeya qoraxda arrintaas iyo axaadiista sheegaysa waa been wax ka jira ma jiraan xaadiiskaasi waa xaadiis daciifa culimmada badankood oo dhan way wada daciifiyeen sanadkiisu waa daciif matnigiisu waa daciif xadiis la qaadan karayana ma aha laakiin allah subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi wamaa unzila cala almalakayni bibaabil laba malag laguma soo dejinin baabil waa sida ay culimmada ibnu kathiir iyo qurtuba imaam ay soo ta-wiilinayaan oo ay leeyihiin wamaadan halkan kan ku jirtaa waxa weeye nafyu waxbay diidaysa laguma soo dejinin laba malag dhulka baabil labada malag waayo labada malag ee ay yahuuddu lahaayeen yaga ayaa sixirka dadka baray ee jibriil iyo mika-iil laguma soo dejinin dhulka baabil sixirna cidma cidna maysan barin walidaalika culimmada qaar taxqiiq ku samaysay waxay leeyihiin haaruut iyo maaruutkan malag may ahayn yow waxay ahaayeen bashar bay ahaayeen ama jin ayay ahaayeen dadka barayay markaa waqtigaa sixirka oo qofkii kasoo horbaxa waxay ku dhahayeen innamaa naxnu fitnatun falaa takfur annagu waxaan nahay fitno ama ibtilaa imtixaan baan nahay ee ha gaaloobinina waayo waa qofka sixirka barta ama saaxiirku waa gaal shaki male taas walidalik baa axaadiista rasuulka kasoo aroortay sala allahu caleyhi wasalam waxa uu leeyahay nagama mid aha qofka saaxirka ah iyo ka saaxirka uu waxu sixiro labadaasiba kama mid aha ummadda nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam xadiis kalena waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam qofka u taga sixiroole ee rumaysta waxa uu leeyahay waxa uu ka gaaloobay wixii lagu soo dejiyey muxamed sala allahu caleyhi wasalam markaa sixiroolaha iyo saaxirkuba waa gaalo waa shirki ayay sameeyeen qaabka sixirka loo sameeyana waa un shirki waa ilaahay keyrkii oo wax loo qalo duco ilaahay keyrkii la baryo iyo wixii lamidka ah ama kitaabka qur-aanka ah iyo muqadasaadka diinta islaamka ah oo la nijaasay ama lagu tunto afartan casho lagu taagnaado kitaabka qur-aanka la nijaaseeyo oo nijaasadii kaadi iyo saxaro lagu nijaaseeyo walcaadu bilah waxaas oo dhan oo shirkiyaad ah oo kufri ah ayaa sixir sixrooluhu uu sixirka ku galaa oo dadka uu ku sixro walcaadu bilah marka falaa takfur ayay yidhaahdeen haaruut iyo maaruut ha gaaloobinina fitno ayaan nahay imtixaan ayaan anagu nahay sixirka ciddii naga barataa way gaaloobaysaa aakhiro nasiibku maleh ee ha gaaloobinina marka yahuuddii way barteen walcaadu bilah fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almar-i wa zawji waxay barayeen wax kala kaxaynaya ama lagu kala kaxaynayo ruuxa iyo sawjadiisa nin iyo sawjadiisa iyo xaaskiisa wax lagu kala kaxaynayo ayay barayeen waa qeyb ka mid a sixirka wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illah kumanaysan dhibaynin sixirka qofna kumaysan dhibayn idanka eeba mooyaane marka sixirku asal ahaan dadka waxba ma yeelo ilaa uu allah subxaana wa tacaala uu ogolaado sababtoo ah ilaahay ayaa daar iyo naaficba ah isaga ayaa dadka waxtara isaga ayaa cidduu doonanaa dhib u geeya marka wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illah cidna kuma aysan dhibaynin sixirkaas ogolaansho laga haysto ama idniga eeba mooyaane wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuh waxay barayeen dadka wax dhib u keenaya oo aan nafci iyo wanaag iyo dheefna u ahayn walaqad calimuu yahuuddii way ogaayeen laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq qofka kan sixirkan barta ee gata in aanu aakhiro nasiib u ku lahayn way ogaayeen marka barheedh ayay u sameeyeen walciyaadu billaah way u barheedheen oo waxay barteen sixirkii iyo falkii iyo caraafnimadii iyo kahanadii walciyaadu billaah walabi'sa maa sharow bihi anfusahum low kaanuu yaclamuun waxaad xumaan u sugnaatay sixirka ay naftooda ku gateen hadday wax kala og yihiin oo ay wax kala garanayaan marka qisada haaruut iyo maaruut culimmada qaar waa laga yaaba inay ku tagto inay dhahdaan haaruut iyo maaruut laba malag bay ahaayeen oo sixirka dadka barayay laakiin sida culimmadii axaadiidka ah ee ibnu kathiir ay taxqiiqiyeen waxay leeyihiin haaruut iyo maaruut malag maysan ahayn ee waxay ahaayeen bashar ama jin ayay ahaayeen oo sixirka fitna lagu fitninayay dadkii beledka deganaa dhulka baabil saasaanu sixirka ku galay dhulka insha allahu tacaala qisadii oo kooban intan ayaan kusoo koobi doonaa insha allahu tacaala mar kale ayaan ka hadli doonaa iyadiyo faahfaahsan aan uga hadalno insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wallahu aclam wabillahi towfiiq